من الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii laba-iyo labaatanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان qaybtan waxaannu ku sii ambaqaadaynaa mashaariicda horumarinta qur-aanka ee ay qabtaan wilayaadka islaamiga ah mid ka mid ah horumarrada muuqdaha ee lagu dhiiragelinayo qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa waa tartanno qiimo badan oo ay sannad walbaahi bisha ramadaantaba geliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo loo qabto qaybaha kala duwan ee bulshada ka hor inta aan la gaarin bishan waxay wilaayaadka islaamigiihi qabtaan tartanno kala heer ah oo juhdi iyo dadaal badan lagu bixiyo agaasinkooda iyo qabsoomidoodaba kani waa sheekh moxamed abu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo tilmaamaya heerarka uu maro tartankan ka wilaayo ahaana ay ugu diyaargaroobaan musaabaqaadkaas loogu magac daray almusaabaqaat aramaadaaniya laguna karaameeyo qur-aanka kariimka ah horta awalan saddex mustawo ayay ku bilowdaan calaa mustawa almuxaafadaat degmooyinka ayaa musaabaqaad qabta wixii kasoo gudbana waxaa loo qabtaa calaa mustawa alwilaaya gobolka ayaa qabta kadibna ardada ugu horeeya calaa mustawa alxaraka ayay u gudbaan waa arrin aad iyo aad u fiican oo horumar leh ardayda kaalimaha hore ka soo gala tartannada wilaayo walba ayaa u soo tallaabaa habaratanka weyn waxaana xusid mudan in dhammaan ka qaybgalayaasha noocyadooda oo idil abaalmarinno la siiyo musaabaqaadka qur-aanka kariimka ee ay ku baratamaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo bilowday sannadkii laba kun iyo tobankii xilligaas oo qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho ay maamulaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo xilligaas waxay sannad walba wilaayaadka islaamiga ah martigelinayeen tartannadan oo ah kuwo ay bulshadu aada ugu xiran tahay kani waa sheekh cabdulaahi mucalim geedow oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool wuxuu si kooban u eegayaa natiijooyinka ay ka wilaayo ahaan ka arkeen musaabaqaadkaasi natiijo fiicanaa ka soo baxday oo waxaa ku soo baxay diyaargarow badan oo dadka wax weyn bay ugu fadhisaa qur-aankooda inay noqdaan xifdigii baa kordhay dadka dadaalkooda batay marka arrintaas waxaan sii dhiirgelinaynaa ka walaaye ahaan ama dhammaan guud ahaan munkule islaamka arrintaas insha allahu tacaala aad bay muslimiinta kaalin weyn ugu jirtaan laahi jazaaka allahu khayr a-shaykh guuleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dhankiisa tilmaamaya natiijooyinka ay ka maamul ahaan ka arkeen tartanada kala heerka ah ee ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah wallaahi waxaa ka dhashay natiijo aad u wanaagsan baa ka dhalatay in lagu tartamo oo dadka kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba raggooda iyo dumarkoodaba ay ku tartamaan waa arrin aad u qiimo badan bay noqotay natiijada ka dhalatayna waxay noqotay dadkao dhan inay baraarugaan waxaa aad arkaysaa oo aan la kulmay dad nabadoonno ah ama nuqabo ah oo dalbaayo macaahidda lagu diyaariyo ritulani qur-aanka waan xafidsanahay laakiin tajwiidka kuma garanayo waxaan codsanayaa ii weydiiye maktabka dacwada in aan la igu daro macadkii ubaya bna kacab oo kale codsanaya xaqiiq ahaan nin naqiib hore ciddii aad ugu tegaysaa maya sa aan tajwiidka u barto qur-aanka waa xafidsanahay laakiin tajwiidka ma aqaan halkaasaan rabaa inaan isku soo diyaariyo reerkii dad baan ugu tagayaa ku simayaala waa la kulanay runtii waa aragnay qur-aankii waa la soo cardiyey ummaddii baa lagu tartansiiyey rag iyo dumarba runtii waxay u diyaargaroobeen ama ay u taagan yihiin in ay bartaan qur-aanka kariimka ah marka laga soo tago tartannada qur-aanka kariimka ee loo qabto ardayda da'da yar ee wax ka barata malcaamadaha waxaa sannadihii tegay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ay bilowday tartanno cusub oo kala duwan waxaa la odhan karaa waxaa jira musaabaqaad kale oo ayaguna waaweyn oo la qabto sida musaabaqaadkii dadka waaweyn ee loo baxshay almaahir bilqur'aan alxamdu lilah waxaan isleenahay waa musaabaqaadka ugu saameynta badan ugu saameynta badan saas oo kale musaabaqaadka la qabto waxaa ka mid ah musaabaqaadka loo qabto jeeshka oo waaweyn macallin aadan xuseen maxamed waa macallinka madrasada daarul qur'aan ee degmada saakow wuxuu kaalinta koowaad ka galay tartankii almaahir bilqur'aan ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii hijriyada ka dhacay deegaanka kunyo barrow oo dhaca cirifka kore ee shabeellaha hoose isaga oo markaa matalayay wilaayada jubbooyinka waxa uu mahad gaara u jeedinayaa dadkii lahaa fakarka tartankaasi tartankaas qiimeyn weyn uu agtaanada ku leeyahay si guud ahaan muslimiintaba maxaa yeelay wuxuu ahaa wax ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa lagu weyneynayo in ilahi subxana wtaala waxaan weydiina marka cidi soo ku soo fikirtay in walaayaadka barnaamijkaas laga qabto u soo fikirtay in tartankaas la sameeyo macallimiin loo qabto dad waaweynaha loo qofkii baal ka faa'iidaysan karaba qur-aan yaqaano ha soo baxo la dhaho waa waxay leedahay faa'iido weyn waxaa laga dareemaya hadda walaayaadka inay waxbarashadii qur-aanka aada u soo badatay marka ahamiyad weyn si muslimiinta guud uu leeyahay aan ummaddaas ummad ka mid ah sheekh maxamed abuu cabdallah ayaa sheegaya in tartankaasi kadib ay soo gaareen codsiyo uga yimid odayaasha dhaqanka ee gobolka haddaba maxay ahaayeen codsiyadaasi hadda almaahir bilqur'aan markuu yimid waxa weye dadkii waaweynaana way ku biireen xataa nuqabaa nuqabada hadda wilaayada jubba waxay soo codsadeen musaabaqa in loo qabto qur-aanka kariimka hoosna looga soo bilaabo tobanka juz marka waa waxyaabaha aad iyo aad u fiican nuqabada weliba naqiibkooda wuxuu igu yidhi mar aan la kulmay annaga waxa weeya nasiibkan waa inaan wax ku yeelana ka nuqaba ahaan fursadna siiya marka arrintaasi waxay nala noqotay arrin aad iyo aad u ballaaran oo aad iyo aad u weyn fawaa'id badanna waa laga helay وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول
dadka kaalimaha hore ka gala tartannada qur-aanka kariimka ee ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah loona qabto dadka waaweyn iyo carruurtaba waxay helaan kumanaan kun oo dollar iyada oo weliba ay xusid mudan tahay in dhammaan ka qaybgalayaasha la abaalmariyo si loogu dhiirageliyo dadaalkii ay bixiyeen dadka ayaa aaminsan in marka laga soo tago khayrka lagu tartamayo iyo ajarka laga helayo ay sidoo kale tartannadu wataan fawaa'id dunyawi ah taasoo laga dheehanayo dadaalka ay mujaahidiintu bixinayaan waxaa la odhan karaa musaabaqaadkaas waxay keeneen fawaa'id aad iyo aad u badan ay ka mid tahay mujtamacii oo dhan baa waxay ku baraarugeen weynada qur-aanka kariimka iyo sida xarakadu ay u tixgelinayso oo waxaa meeshaasi laga dhaxlay in ninkii qur-aanka sida ay dadkaas u xifdiya in fi dunya walaakhira uu sharaf helayo oo la karaameynayo oo xataa waxa weeyaan xataa jawaa-is waaweyn uu qaadanayo culculus marka qofkiio waxa uu aada u faraxsan ayaa waxa weeyaan qur-aankii ilaahayna hadda ku tadaburaya haddana dhankii kalena adduunya aakhiraba helay ayaa soo baxaya marka dadkii waxay ogaadeenba qur-aanku waxa weye adduun iyo aakhiraba in lagu helayo waxau arrinkaas markii xarakadu ay samaysay wilaayaadku ay sameeyeen macallin walba wuxuu ku talagelayaa inuu arday soo saaro waana lala xisaabtamaya waxaa la leeyahay sanadkan maxaa ku talagashay soo gudbi ardada qur-aanka dhammaysay ardada tobanka juz gelaya kuwa labaatanka juz kuwa soddonka macallimiintii oo dhan waxay dadaal ugu jiraan si arday usoo saari lahaayeen fawaa-idda laga dhaxlay weeyaan musaabaqaadkaas sida lagu daawan karayo muuqaallo ay tartannadaasi ka soo gudbisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaab akhrinta qur-aanka ee carruurta ayaa ah mid aad u heer sarreeya oo ku dareensiinaya inay ka dambeeyaan macallimiin waalidiin iyo maamullo wanaagsan sannadihii ugu dambeeyey waxaa aad u soo badanayay dadka iyaga oo waaweyn ah oo weliba da-ah baranaya qur-aanka kariimka markaad eegto malcaamadaha waxaad arkaysaa iyaga oo fadhiya oo kaalintooda qaadanaya kuwaasoo wilaayaadka qaarna looga dhisay xarumo iyaga u gaar ah oo ay wax ku bartaan sheekh cabdulaahi ayaa aaminsan in tadbiiqa shareecada islaamka iyo tartanada qur-aanka kariimka ee sannad walba lagu qabto wilaayaadka ay fadliga allah kadib sabab u noqdeen in dadka waaweyn ay iyaguna soo qaabilaan waxbarashada diiniga ah dadka waaweyn saan hore usoo sheegnayba waxaa unkuli sababa shareecada ilaahi subxana watacaala markii lagu dhaqmaayo dadkii waa buraarugeen diintooda ay usoo noqdeen asalkooda ay usoo noqdeen inay horta u noqdaan asbaabtaas baa ugu weyn keentay asbaabta labaad ee, tartamada ama ramadaanka ama maxaa ahayte dadka marka waxaad la socotaa in masaajidii iyo ay u badan yihiin cibaadada ay badan tahay ee, markii qur-aankii lagu tartama ay arkeen in marka arintaas ayada ah u noqdaan asbaab kale ay ahayd waa badan yihiin marka alxamdulilah ilaahay baa subxana watacaala ku mahadsan waxaan ogahay dad waaweyn oo dawaayeelo ah oo hadda uun qur-aanka wilaayada hadda jirtay intay bilaabeen hadda maanta gebagebe ay tahay oo ay dhammeeyeen marka laga soo tago musaabaqaadka iyo tadbiiqa shareecada islaamka wuxuu sheekh abuu cabdalle aaminsan yahay sababaha keenay in dadka waaweyn ay soo qaabilaan waxbarashada gaar ahaan qur-aanka kariimka ah inay tahay iyada oo maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu qaaday ololayaal ballaaran oo lagula dagaalamayo umminimada taas oo dadka lagu barayo qoridda carabiga iyo akhrintiisa wilaayada jubbooyinkana waxay ka mid tahay gobollada aadka uga faa'iidaysanaya mashaariicdaasi maktabu dacwa xamalaat maxwal ummi ayuu sameeyaa oo dadka waxa weeyaan qoraalka iyo akhriska lagu barayo arrintaas waxa weye dhiirigelin bay u noqotay dadkii waaweynaa inay qoraalka iyo akhriska ay bartaan tacliim lilkibaar baa loo furay oo dadka waaweyn ay wax ku bartaan xamlo kaleo ayaguna maktabu tarbiya watacliim walaalada khayr allaha siiyey waxay qaadeen xamlo la yidhahdo uktub waqra qor oo akhri waxa weeyaan ayadana aad bay u najaxday sheykh guuleed abuunabhaan ayaa dhankiisa cabiraya waxa keenay horumarka waxbarasho ee dadka waaweyn ee waaqica laftiisa ayaa keenaya waxay arkeen dadku in annaga zamanka aan maanta noolnahay uu yahay ee xaqiiqdii zaman diimeed zaman dadka qur'aankooda ay qiima ku leeyihiin ayaa ka mid ah waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah wacyigelinta faraha badan oo loo sameeya ama dowraadka kala duwan qofka qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ulul albaab dadku marka waxay fahmeen qofka ee, aqoontiisa diimeed oo uu leeyahay in ay ka mid tahay ee, waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya waxaa ka mid ah waxyaabaha keenaya in uu qofka barto diintiisa isagoo ula qasdayo oo ula jeedo ee, in uu janno ku raadsado waxyaaba fara badan baa runtii keenay haweenka oo kaalin ballaaran kaga jira bulshada muslimka ah ayaa iyaguna waxay dowr wanaagsan oo muuqdaahi ka qaataan ololaha ay ummaddu ku weyneynayso qur-aanka kariimka ah islamarkaana ay ku baranayso diinteeda marka dib loo milicsado taariikhda islaamka waxay haweenku dowr libaax ka qaateen ololaha lagu faafinayo dacwada tawxiidka waa kan sheykh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo tilmaamaya dhinaca ka mid ah wanaagga ay leeyihiin haweenka muslimaadka ahi gabdhaha muslimaadka ihi waa lafdhabarta mujtamaca muslimka ah waana madarasada ugu horeysa ee rag iyo dumar ay kasoo qalinjibiyaan hooyada ama gabadha muslimadda ihi waa saldhigga koowaad ee nin weliba mujaahidi uu kasoo ambabaxo waa tiirka ugu muhiimsan ee guriga waa macalimada ubadka iyo dhallaanka waa ilaaliyaha anshaxa iyo dhowrsanida toosnaanteeduna waxay qayb labax ka qaadanaysaa toosnaanta mujtamaca markaan dib u milicsano taariikhda islaamka iyo siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kaalintay dumarku ka qaateen diinta fidinteeda iyo difaaceeda waxaa inoo muuqanaysa inay qaateen kaalin aad muhiim u ah lagana dhaxlay khayr fara badan mirihii ka dhashan ilaa hadda la mahdinayo waxaase sharaf oo ugu filan gabdhaha muslimaadka ah in qofkii ugu horreeyey ee ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee janno loogu bishaareeyo ay ahayd hooyadeen umulmu'miniin khadiija bintu khuwaylad radiallahu canha wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa guud ahaan ka furan maraakiis u gaar ah haweenka kuna bartaan qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada magaalo iyo deegaan walba oo ka mid a dhulka ay ka taagan tahay raayada tawxiidka waxaad ku arkaysaa xarumo waxbarasho oo iyaga u gaar ahi makaatibta dacwada iyo maamulada islaamiga ah ayaa hirgeliyey maraakiistaas iyaga oo dareemaya ahmiyadda ay haweenaydu u leedahay bulshada muslimka ah sheekh maxamed abuu cabdallah waxa uu qiimeynayaa sida ay haweenku uga faa'iidaysteen maraakistaasi maraakista ugu waaweyn ee dacwiga waxa dhigta waa gabdho raggu waa ku yaryihiin marka waxyaabaha la oran karo mujaahidiinta way ku dadaaleen gabdhaha ka mid a maxaa yeelay alummu madarasa idaa cadadtaha cadadta shacban ayiba alacraaq haddii la diyaar gareeyo dad wanaagsan baa soo baxaya maraakis dacwi ayaa loo sameeyey madaaris khaas lilnisaa khaas lilbanaat ah ayaa la furay saasoo kale madaaris kale ayaa jirta oo gabdhaha loogu talagalay sida waxaweye machadka khadiij oo kale meelo badan buu farcyo ku leeyahay munaasabaadkii loo sameynayeyna hadda waad ka warhaysaan hadda saako oo kale xaflad weyn baa loo qabtay gabdhihii takharujiyay saddexda sano wax baranayay ilaa waxa weeyaan lagu maamuusay dahab gabdhahaas احفظي القرآن يا أخت العقيدة لتكونين به دوما سعيدا هو نور لك في الدنيا وفي دارك الأخرى ستجنين رصيدا فكتاب الله منهاج حياة عشة في ظله تغدو رغيدا هو mid ka mid ah tallaabooyinka horumarka ah ee ay qaadeen wilaayaadka islaamiga marka laga hadlayo dhinaca qur-aanka kariimka waa in la soo saaro haween daaciyaad ah oo awooda inay gabdhaha kale sii baraan qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada kani waa sheekh guuleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan wuxuu sheegayaa inay jiraan barnaamijyo u gaar ah haweenka sharaxaad kooban ayuuna ka bixinayaa waa jirtaa barnaamij u gaara gabdhuhu ay leeyihiin hadday qur'aan tahay hadday culuumtii kaloo sharciga ahay tahay makaanada ugu waasicsan ama dumarka ayaa iskaleh waxay gabdhuhu leeyihiin macalimiin u gaara oo xagga daraasada qur'aanka iyo culuumta kaloo sharcigaba oo runtii wilaayada ugu tala gashay waxay gabdhuhu leeyihiin gabdho ducaad ah oo la diyaariyey gabdho macalimaad ah oo ayaga loo diyaariyey inaysanba u baahan Eh, waad og tahay macalimiinta waxay u badnaayeen xagga ragga ayay u badnaayeen waxay ku dhowdahay inaysan maanta u baahan inuu nin u imaado in gabdhihii ayaga meel u khaali ah waxaa macalimaad loo diyaariyey eh, gabdho gabdhihii wax baraayo meelo u khaas ahna waa ay leeyihiin ilaa la diyaariyey in xitaa ardada yaryarka ah oo dulaabta ah madaaris inay jirto ay gabdhuhu ayaga macalimiin ka yihiin u gaar ah marka laga hadlayo maraakiista haweenka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool waxay ku tallaabsatay horumar weyn iyada oo taabagelisay machad lagu magacaabo alricaaya kaasoo ay dhigtaan boqolaal gabdho ah waaliga wilaayadaas sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa sheegaya in machadkaasi uu ka mid yahay horumarada la taaban karayo ee ka jira gobolka ee wilaayada islaamiga ee baibakool gabdhahaas marka maadaama hooyada ugu jirto guriga ay u joogto makaan muhiim ah caailadaas islaamka ah ama muslimka ah ee, waxaan isku daynay marka in macahad loo furo oo ayagaas u gaar ah qur-aankii culumtiis ay ka mid tahay in arintaas ayada ah un kolley loo khasisay ayaa jirtay ilaahay ba subxana wa tacaala ku mahadsan marka insha allahu tacaala kheyrkaas waa jira dadaalkaasaa jira gaar ahaan un kolley machadkaas hadda ugu weyn waxa un kolley hadda marka eh, la taaban karo oo u gooni aho barnaamijkaas eh, iyadoo dhinac dacwada noocyo kala duwan ay leedahay oo fanni walba ay ugu jiraan hadda laakiin intaasaa kolley jirta jazaaka allahu khayr bishii rajab ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo labadii hijiriyada machadka ricaayo oo ku yaala deegaanka buulafulay ee gobolada baay iyo bakool ayaa waxaa ka qalinjabiyey dufcaddii ugu horreysay oo haween ah halkaasoo loogu qabtay munaasabad aad u heer sarraysa ardayda oo muddo saddex sannadood ah baranayay culumta shareecada ayaa waxaa xafladooda xaadiray qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo booqatay deegaanka buulafulay ayaa waxay la kulantay maamulaha machadkaasi kaas oo tafaasiil kooban inaga siiyey taariikhda machadka iyo waxyaabaha lagu barto معهد الرعاية لعلوم الشرعية للبنات لولاية باي وبكول في محافظة بولفولاي معهد مغاغس لي ميل فريها تمن إيشان باللي ربيع الأول كون أفر بغل صدن إساقال تاريخ ذي هجري مركي هايتي معهد مي هايها معهد كين كهرعي أو نوع شيئة أو ولايات كإسلامية لكو هرقرية هاي معهد مي هايها تصالح مقرر معدك كو القرآن إي وعلومه ثانيا الحديث وعلومه ثالثا الفقه وعلومه رابعا السيرة خامسا اللغة العربية سادسا العقيدة سابعا الزهد والرقائق ثامنا الأدب والأذكار تاسعا تاريخ الإسلام الصحة الثقافة العامة العلوم رياضيات الجغرافيا الصومال عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa iyana ka furan machad weyn ah oo ay wax ku bartaan haweenka ku nool magaalada jilib machadkan oo ay dhismihiisa ku baxday tobannaan kun oo dollar ayaa waxaa ka dhex furan maktabad ay wax ka baartaan haweenka sida uu inoo sheegay sheekh abuucabdalla waxaa ka mid ah markas weyn oo gabdhaha loo dhisay macad la yidhaahdo umulmuminiina maymuuna bintulxaarith ayaa loo dhisay waxaa ku baxday waxaa la oran karo lixdan kun oo dollar gabdhaha bes waxaa meeshaasi ku dhex yaala maktaba khaas linnisaa maktaba nisaa'iya ayaa loo sameeyey oo hadda maantay quruxdeeda iyo kutubta taalla aadan malaysan karin mid ka mid ah ololayaasha waaweyn ee lagu daryeelayo kalaamka allah waa xamlada loo bixiyey cinaayatalmusxaf ashariif xamladan ayaa waxay si isku mid ah uga bilaabatay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya taasoo ujeeddadeedu tahay in la uruuriyo masaaxifta jeexjeexan waxyaabaha runtii ku dhaliyey ama hadafkaas in la qaato ah waxaa ka mid ahaa kalaamkii alleh tabaaraka wa tacaala in aad arkaysa derbiyada wax iska sursuran in meelo aan munaasib u ahayn ilahay kitaabkiisa ayaa lagu arkay ilaahayna sidaasuu ugu hadlay wuxuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala fii suurati alburuuj bal huwa qur'aanu majiid fii lawxin maxfuud ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka waa dhowray waxaa laga duulaya hadafka ujeedkana waxay ahayd in la ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa mashruucan ayaa ka hirgelay dhammaan wilaayaadka islaamiga ah waxaana uu sheekh abuucabdalla ka warramaya tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay u qaadeen arrintan masaajidan dadka aan uga sheegnay madaarista qur-aanka kariimkaayoo dhan baan ku wacdinay macalimiinta ayaan dowrad u qabanay saasoo kale maraakiista dacwiga ayaa laga sheegay macahidda laga sheegay wilaayadu waxay samayseen laafitaat waaweyn oo lagu tacdiiminayo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka dadkanoo loogu sheegayo inay ilaaliyaan waan ku dhejinay waxaan u samaynay sanaadiiq waaweyn waad aragtay magaalada haddaa soo dhex martay sanduuq weyn oo boor kor ku leh oo loogu talagalay qur-aanka kariimka ciddii aragta asagoo jaxan in lagu rido waxyaabaha la taaban karo waxaa ka mid a oo arinkaasi laga sameeyey nadawaad cilmiya culammadu ay qabteen weliga wilaayada islaamiga ah ee baayi iyo bakool sheekh cabdulaahi macalim geedow ayaa tilmaamaya waxaa dhankooda uga hirgalay xamladan lagu daryeelayo kitaabka allah hadda oo kale markaa fiiriso ardada kutubadood waa wataan nin walba galba u samaystay qur-aanka la garan jiray markii horeba loola dhaqmi jiray galow haystaa madaarista qaar kamid a waxaa yaala sanaadiiq ilaahi subxana watacaala baa ku mahadsan mashruucagaas marka aad baa wax badan uu qabsoomay ilaalinta iyo daryeelka musxafka qur-aanka kariimka ayaa ah arrin aad u weyn waxaana ay qayb ka tahay xifdinta uu allaah u ballanqaaday qur-aanka kariimka sidaa darteed sheekh guuleed ah ayaa waxa uu soo jeedinayaa dardaarankan annaga qur-aanka horta waa sharafteenna waxaa ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala wa inahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur-aankan ayaa sharaftaada annabi maxamedow wuxuu u sharaf yahay adiga iyo qowmkaagaba buu sharaf u yahay qur'aanka annaga marka waxaa weeye waa karaamadeenna waa sharafteenna qof kasta oo muslim ah wiil iyo gabarba waxaa xaq ilaahay uu ku leeyahay ah inuu weyneeyo ilaaliyo kutubka qur'aanka ah iyo wax alla wixii qur'aan la xiriiro ilaahay dikrigiisa in la ilaaliyo allah subxaana wa tacaala fii suurati alambiyaa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun allah subxaana wa tacaala wuxuu idiin soo dejiyey kitaab dhexdiisa ay ku jirto sharaftiinna miyaadan garasho lahayn kitaabkiina inuu intuu dayacmo ilaahay cadowgiisii uu ku hiishado waxaan dadka muslimiinta anuu nafteyda ka bilaabaya leeyahay ilaahay qur'aankiisa inaan weynayno ee qodobka kale oo runtii mudan qur'aanka ilaahay weynayntiisa qaybta ugu weyn waxaa weeye in tacallum iyo camalba uu jiro barasho iyo ku camalfalid inaan qur'aanka alla baranno xifdinno ku tadaburno xaggana camal uu jiro waa sida maantay loo shahiidayo loo dhimanayo dhiigga qubanaya ujeedka uu yahay in qur'aankii la barto xaggana lagu camal falo waa in qur'aanka la barto laguna camal falo
هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta laba iyo labaatanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان